awlan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacdsalaan sida hadda aad adigaba isbitaalka aad ka arkaysid isbitaalka weyn ee gobolka baay maanta waxaa soo gaaray dhaawacyo iyo dad kusoo dhinteen gaari gadoomey oo dad oo rarbaadiye ah oo magaalada ka adeegtay oo u socday tuuladii dib inay ugu laabtaan waa dhinacan oo casharo hoos godka ah marka abaari waxaa la keenaaday xilliga salaada maqrib lagu jiray waana dad aada dhaawacyadooda aada u culculus oo qaarkood micnaha waxawaaye madaxa wax ka gaaray qaar ay gacmaha ay ka jajabayiin qaar lugaha ay ka jajabayihiin marka intaas hadda isbitaalka lasoo gaarsay ma garatay marka tirada lasoo gaarsay isbitaalka guud ahaan dadka dhaawaca waa afar iyo toban dhimashadana waxaa la keenay marka shan qofood oo meyd ah isbitaalka gudihiisa hadda waxa oo ku dhintay ma jiraan laakiin inta hadda la keenay gebigood waxay ahaayeen dad meyd ay ahaayeen shanta qofood marka waqti xaadirka aan kula hadlay hal qof keli ayaa isbitaalka noo yaalo oo dadkiisa ilaa hadda la laayahay inta kale afarta qofood dadkooda ayay dib u qaateen gaariga ambalaasta ayaa u qaaday ma garatay marka afar iyo tobanka qofoodna qaar ka mid ah ayaa hadda saalada lagula jiraa dhakhaatiirta la tacaalayaan qaarkoodna marka i c u ga qeybta oo ay jiifaan qaarka kalena qeybaha ayaa la seexiyey marka guud ahaantooda waa dad waaweyn oo ugu yaraan dad afartime afartan sano jiro dad soddon jiro dad isku dhex jiraan dumarkana laba qofood ayaa dumarku oo dumar ahaan oo dhibka soo gaaray ay ka mid yihiin ma garatee marka waqti xaadirka marka dhaawacyada dhakhaatiirta way xaliyeen marka in badan waynala tacaaleyn marka laga reebay dadkaas geeriyooday dadkaas isla goobta ay ku geeriyoodeen ambalaasta iyo baabuur kale ayaa laga soo qaaday marka waa loo gurmaday marka maasha allah hadda xaaladda way degan tahay dadka dhaawacyada lasoo gaarsiiyey cisbitaalka dhaawacyadooda ma fudud yihiin mise waa kuwo aada u adag ilaa hadda weli go-aan lagama gaarin balse laakiin dhaawacyada qaarkood dhaawacyo madax wax ka gaaray waaye dhakhaatiirta in badan way xaliyeen saalada xitaa waa laga soo bixiyey qeybaha ay jiifaan qaarka kalena marka saalo xitaa uma baahneen qeybta emergencyga ayaa lagu soo xaliyey waxayna la seexiyey qeybaha ayaa hadda la wada seexiyey marka hadda ma dhihi karo dhaawac oo hadda oo saas u weyn oo isbitaalka wax aan ka qaban karin hadda ilama muuqata laakiin waa arki doonaa beriwaaga markuu beriyo dadkan dhaawacyada madaxa wax ka gaaray markay dhakhaatiirta go-aan ka gaaraan waa arki doonaa ilaa doon gaarsiiyo aad aada umaadsantaa